habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsane muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idiinayna kuwooda ugu waaweyn wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo soo xiray aqoon isweedaarsi ku aadan hannaanka jihinta dowladnimada casriga ee soomaaliya warbaahinta saaxiibada ay wada shaqeeyeen iyo ehelka agaasime cabdifitaax qays oo xalay ku geeriyooday qarax ka dhacay muqdisho oo ka qayb galay aas lagu sameeyey isla muqdisho muqdisho oo dhagax dhigay waddada laamiga ee fiya moscow oo isku xirta buundooyinka degmada xamar jajab iyo waaberi ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo soo bandhigay xubin ka tirsan dagaalamayaasha shabaab oo iska soo dhiibay gobolka galgaduuda maraykanka oo shan milyan oo doolar duldhigay madaxa abuukar cali aadan oo ka mid ah madaxda sare ee al-shabaab madaxweynaha maraykanka jo baiden oo arbacada toddobaadkan booqanaya israa'iil
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oomo b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa waa habeen talaadaah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha agosto sanadka laba kun saddex labaatan intaad maqasheen waxa ayeen qodobada warka iyaga habeen kuwooda ugu waaweyn markaana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo intaasi ka dhamaystiraan bahda warbaahinta saaxiibada ay wada shaqeeyeen iyo ehelka allah u naxariistay agaasime cabdifitaax qays ayaa ka qayb galay aaskiisa oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho sida warbixinta warkan uu ku eegayo waryahayaga cabdifitaax muumin ilkacase in geerida cabdifitaax qays ay noqotay mid aada ay u taalo
soo ma koobi karno sifooyinkii wanaagsanaa ee aan ku baranay agaasim qays waad garan kartaa nin walaalkaa oo saacado ka hor aad wada sheekaysanayseen oo lagu yidhi meed waaye oo isbitaalku yaalaa emotionalki iyo sida aad noqon karta adbaad dareemi kartaa allaha u naxariista cabdifataax macanuur qays oo ahaa agaasimihii telefishinka soomaali cable oo xalay ku geeriyooday qarax isnidaaminaho ka dhacay maqaayadda blue sky ee magaalada muqdisho ayaa lagu aasay halkan waa qabaro ku yaala degmada kaxda gobolka banaadir marxuumka sida la ogyahay waxa uu ahaa qof aqoon-yaan ah bartay cilmiga saxaafadda iyo siyaasadda isagoona markaasi ka mid ahaa rogacdaayaasha saxaafadeed ee muddada dheer kusoo jirtay warbaahinta soomaalida waxaana markii ugu dambeysay u agaasime ka ahaa telefishinka soomaali cable waxaana marxuumka lagula dukaday meydkiisa lagula tukaday isbitaalka madiina magaalada muqdisho iyadoona ay markaa goobjoog ay ka ahaayeen ehelka marxuumka saaxiibada ay soo wada shaqeeyeen saaxiibada wax isla soo barteen bahda waxbarashada iyo madax ka socotay warbaahinta qaar ka mid a dadkii aadka u yaqiinay eelkiisa ayaa iyagoo ka sheekeeyey wanaagiisa weliba waxa ay ku yaqiineen iyagoona tilmaamay in geeridiisa ay aad uga naxeen markii ay maqleen runtii aad bay noo saamaysay aniga xilli habeen bay ahayd anoo markaa jiefs ku diyaarinaya la ii soo sheegay geeridiisa xilligii aan u tegey iyo xilliga micnaha waqti yara u dhexeeyey waana kala garan waa xilligaan u tegey runtii maxaa yeelay waad garan kartaa nin walaalkaa oo saacado ka hor aad wada sheekaysanayseen oo lagu yidhi meed waaye oo isbitaalku yaalaa emotionalki iyo sida aad noqon karta adbaad dareemi kartaa aad bay ii saamaysay isbitaalka markaan tegeyna haddee waa qadartii waan ku qancay mar walba qadartii waan ku qancay waa wax aan filin bay noqotay aad bay ii saamaysay runtii waa geeridii ugu naxdin badmadi bay noqotay soo marta baqalka geeridiisa ka hor markii qaraxa u dhacayba waxaan wacay teleefonkiisa daqiiqad kama soo wareegan markaan qaraxa u maqlay sababtoo ah waxaan ku aqaynay inuu meeshaas fadhiisto oo meeshaas joogo waa iga qabo waayey teleefonkiisa lama heli karo uu yidhi mar kale saaxiibada qaar ka mida oo aan meesha ayagana ku ogaa ayaan wacay markaas waan raadinay waan raadinay daqiiqada kadib ay ii suuro gashay in la ii xaqiijiyo aad bayna ii taabatay xaqiiqatan wallaahi waayo wacan uu ahaa saaxiibkay ilaahay ha u naxariisto dadka aadka isugu dhow oo marka imtixaan la gelayo wax isla akhristo marka meelo xaafaddiisa amba xaafaddeeda mid uun mid ay ahaataba aan ku wada akhrisan jirnay saaxiibaan u ahayn markayn jaamacadda dhammaynana saaxiibbaan oo ahayn sidoo kale qaar ka mid ah madaxda warbaahinta iyaguna warbaahinta kula hadlay halkan oo qabuuraha ku yaala ee, ee, degmada kaxday gobolka banaadir ayaa sheegay in geerida ee, cabdifatax qays ay noqotay mid aad ay u tahuud
soo ma koobi karno sifooyinkii wanaagsanaa ee aan ku barannay agaasim qays waxaan la shaqo bilaabay laba kun sagaal iyo tobankii waxaa ii soo noqday tifuftee waxaa ii soo noqday eh, madaxii shaqii shaqaalaha waxaa ii soo noqday agaasime maalinna maalinna ima gelin niyadeyda agaasime aan ku sida- ee habwanaaga shaqo iyo xarunta shaqo ee aan, aan, aan ku kulannay allah u naxariisto agaasima cabdifatax qays ee, gacanka xaq darna ayuu ku baxay saaxiib qaali ah saxaafadda ka baxay ee, anaa ku hadlaya ee, afka maamulka soomaali kebal waxaan ugu tacsiyeynaya qoyskiisa ee, dhammaan iyo baha saxaafadda iyo howlwadannada soomaali kebalba ee, shaksi qaali ah dhallinyaro ahaa gudaha dalka wax ku bartay aqoon-yahan ahaa ee, dalkiisa ka shaqaynayay ayaan weynay runtii geeridu ku tashanayso ee, qof walbo annaga naga mid a saameynaysaa meenta meesha maanta la keenay qaysina qof walbo annaga ka mid a la keenayaa runtii markii qofka uu dhinto waa farriin oo ilaahi subxaana wa tacaala annaga noo diraayo marka waxaan ugu baaqaa dadka ee, ka soo qayb gala halkan ee, farriintaas ilaahi subxaana wa tacaala oo noo diray inaan qof walba uu ka fikiro oo camal wanaagsan iyo wax wanaagsan uu ka shaqeeyo insha allahu tacaala baxda saxaafadda oo aan ku aqaano jacayl walaalnimo iyo isqadarin iyo xaqdhowr waxaan rabaa intay ahaayeen inay ku sii daraan walaalkayn cabdifataax iyo qoyskiisana shal asaa naga xigay asaa naqiinay oo naga xigay maanta asaga waa banneeyey maadaama asaga uu banneeyey booskii inaan buuxinno oo qoyskii iyo eheladii asxaabtii aanay tegin inti karaankeenna ah
افتح من رباهين تدرسا مقدشو
adigii mahadsan yahay waryahayaga cabdifataax muumin ilka case oo eegaya warbixinta warkaas geesta kaleetana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa soo xiray aqoon-iswedaarsi ku aadan hanaanka jihaynta dowladnimada casriga ah ra-isul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta ka qaybgalay munaasabad lagu soo xirayey ee, marka aqoon-iswadaarsi ku aadan hanaanka dowladnimada casriga ah ee soomaaliya taas oo ay isaga iyo ra-iisul- madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya shalay ay si wadajir ah u daafureen wasaaraha soomaaliya oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa halkaasi munaasabadda xiritaanka ka jeediyey ayaa ka hadlay arrimo badan oo muhiim ah
soomaaliya waxay maraysaa meel eh, ay ahayd inaan su-aasha isweydiino isqiimeynta ay tahay inaan eh, isweydiino sidaan hadda ku joogno ama aan ku soconno si ka fiican inaan raadino eh, taas ayaan runtii eh, halkan isu- isugu kenkeentay taas ayaa keentay inay tiimkeen inoo yimaadaan taas ayaa keentay inaynu eh, duruustan iyo casharadan inaan isla rogrogno oon doodahan galno waxay arrintu noqotay runtii inaynan innaga inagu koobnayn ama xubnaha golaha wasiirada oo maadaama la rabo in isbeddel uu dhaco diijiyadii in lagaga soo bilaabo Eh, marka horeba horta in madaxweynaha iyo prime ministerka iyo prime minister- prime minister ku-xigeenka iyo in laga bilaabo kadibna xubnaha golaha wasiirada kadibna in diijiyadii la arko iyagana qayb ka mid a weliba golaha wasiirada ka horreeyey kadibna maadaama looga maarmaynin in private sectorkana in la arko ayagana oo la soo geliyo eh, eh, transformationkan maadaama ay qeyb muhiim ah ka yihiin marka laga fiiriyo dhinaca dhaqaalaha iyo dhaqaalaha keliya ma ahee in laga yaabo inaan dee labiskas iyo isbeddelka aan looga maarmin oo sida iyaguba ay uga yimaadeen dhinaca private sectorka ayaa dhici karta inaan dadka transformationka loo hogaaminayna ama dadka maxaan ku dhahaa an, eh, delivery unitka inooga imaanaya dhici kartaa inay privateka aan ka keensanaba ku dhoodo inay ka imaadaan way dhici kartaa maxaa jira eh, tiimkani waa batrnas iyo waxay ka kala imaadeen shell iyo iyo waxay ka kala imaadeen meelo kale ka kala imaadeen marka eh, private sectorku qeyb xoog leh ay ka qaadan karaan markay timaado labiska iyo markay timaado deliveryga markay timaado intaba ee qeyb xoog laga qaadanayaan Een, intaas kadib aniga markaan soo duuduubo meeshaan waxaynu laynaga rabo ama aan ka baranay ma waxaa laisooga baahan yahay waxaa weeye horta inuu vision jiro I- i think inuu visionkaasi inoo jiro wixii farsamaha laabiskaan isugu imaan doonaa dib baan isugu noqon doonaa laakiin bal horta aragti inay jirto madaxweynaha aad arkayseen waan waafinaynaa innaga meel baynu u jeednaa waddankaan inaan dhaqaajinno oo meeshan uusan fadhinin waa inaga go-an tahay marka taas waa qodob waa loo baahan yahay in meesha vision yaallo iyo aragti qodobka muhiimka ee kale ee aan laga maarmaynin sida ayn ka fahamnay transformationka waxaa waaye waa commitmentka ka go-naansho inay jirto dhab ah iyo diyaargarow dhab ah oo ay naga go-an tahay oo aysan inaga ahaynu dee aysan iska ahayn cashiradii la xaadiri jiray waxayna tahay inaan sidaas u qaadano oo aysan ahayn tani cashir aan soo barannay ma aha kalaas aan xaadirnay ma aha koorso aan qaadanay ma aha
ra-iisul soomaaliya xamse cabdi barre ayuu ahaa geesta kale dowladda mareykanka ayaa shan milyan oo dollar duldhigtay madaxa abuukar cali aadan oo ka mid ah madaxda sare ee kooxda shabaab wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka qeybteeda bixinta abaalmarinta cadaaladda loogu raadinayo dadka ay beegsadaan dagaalamayaasha shabaab ayaa shaacisay inay bixinayso abaalmarin dhan shan milyan oo la siinayo qofkii bixiya macluumaad horseedo in la aqoonsado meelna lagu hubsado mid ka mid ah hogaamiyayaasha shabaab oo lagu magacaabo abuukar cali aadan wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa sheegtay in abuukar cali aadan uu yahay ku-xigeenka hogaamiyaha al-shabaab sanado badanna uu ahaa madaxa militariga ee al-shabaab iyo weliba madaxa jabhadaha bishii january ee sanadkii laba kun sideed iyo tobankii ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanku abuukar cali aadan waxay ku dartay liiska argagixisada mareykanka ayaa waxaa sidoo kale uu sanadkii hore kordhiyey lacagaha abaalmarinta ee lagu doonayo labada hogaamiye ee kala labada hogaamiye ee markaasi shabaab hogaamiye waxaana ee, uu gaarsiiyey inuu bixin doono lacag toban milyan ah sanadkii labada kun iyo sideedii ayuu mareykanku uu al-shabaab u aqoonsaday inuu yahay urur argagixisa wararkii habeen aad caawa kala socoteen raadiyaha dalsane muqdisho waana ginta nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio balsan ee hankaagii sow haatan matanin warlahel yaabaa talal hel